dabuuraddii labaatan iyo shanaad rabbiyow naftayda xaggaagaan kor ugu qaadaa ilaahayow adigaan isku kaahaleeyey haddaba yaanan ceeboobin ooyaan cadaawayaashaydu ii faanin kuwa adiga ku suga midkoodna ceeboobi maayo laakiinse waxaa ceeboobi doona kuwa khiyaanada ku macaamilooda sabab la'aan rabbiyow jidadkaaga itus oo waddooyinkaagana ibar runtaada igu hoggaami oo ibar waayo waxaad tahay ilaaha badbaadadayda oo maalinta oo dhan adaan ku sugaa rabbiyow xusuuso naxariistaada iyo raxmaddaada waayo weligoodba wey jireen ha xasuusan dembiyadii dhallinyarnimadayda iyo xadgudubyadaydii laakiinse ii xasuuso sida raxmaddaadu tahay iyo wanaaggaaga aawadiis rabbiyow rabbigu waa wanaagsan yahay waana quman yahay sidaas daraaddeed wuxuu dembiilayaasha ku hanuunin doonaa jidka kuwa camalka qabow wuxuu ku hanuunin doonaa xaqa oo kuwa camalka qabow wuxuu bari doonaa jidkiisa rabbiga waddooyinkiisa oo dhammu waxay raxmad iyo run u yihiin kuwa axdigiisa iyo markhaati furkiisa xajiya rabbiyow dembigayga iga cafi magacaaga daraaddiis waayo aad buu u weyn yahay bal waa ayo ninka rabbiga ka cabsadaa kaas wuxuu ku hanuunin doonaa jidkii uu isagu doorto naftiisu wanaag bay ku jiri doontaa oo farcankiisuna wuxuu dhexli doonaa dalka rabbiga taladiisa qarsoon waxay la jirtaa kuwa isaga ka cabsada oo wuxuu iyaga tusi doonaa axdigiisa weligayba indhahaygu waxay u jeedaan xagga rabbiga waayo wuxuu cagahayga ka bixin doonaa dabinka bal xaggayga u soo jeeso oo ii naxariiso waayo waan cidloobay oo dhibbaa i haysa dhibaatooyinka qalbigaygu way sii ballaadheen cidhiirigayga iga bixi bal fiiri dhibkayga iyo qaxarkayga oo dembiyadayda oo dhan iga cafi bal fiiri cadaawayaashayda waayo way badan yihiin oo waxay igu necab yihiin nacayb dulmi miiran ah naftayda dhowr oo isamata bixi oo yaanan ceeboobin waayo waan isku kaa haleeyaa daacadnimo iyo qumanaanu ha i dhowreen waayo adaan ku sugaa ilaahow reer binu israa'iil ka samata bixi dhibaatooyinkooda oo dhan